Dadka Soomaaliyeed ayaa inta badan waayadan dambe waxa ay si aad ah isticmaalkiisa u bilaabeen gaaska cunnada lagu kariyo, kaas oo meesha ka saaray isticmaalkii badnaa ee dhuxusha laga sameeyo dhirta oo nabaad guur markaasi u geystay deegaanka. Bulshada Soomaaliyeed ayaana in muddo ah lagula talinayay in ay isticmaalaan gaaska cunnada lagu kariyo si loo badbaadiyo nabaad guur ku yimaada deegaanka. Iyada oo adeegsiga gaaska uu yareeyay isticmaalka dhuxusha caadiga ah, ayaa haddana waxaa jirta khatar ku gadaaman isticmaalka gaaska, taasi oo ah in uu markaasi dhaliya dab ka kaca guriga uu yaallo, taasi oo sababi karta khasaare nafeed iyo mid hantiyadeed. Waxaana dhacda in badan in markaasi uu dab ka kacay guryo uu gaas yaallo, kaasoo geystay khasaare nafeed iyo mid hantiyadeed. Wasiirka Wasaaradda Deegaanka iyo Isbeddelka Cimilada Jubbaland, Caydiid Saleebaan Xaashi, ayaa bulshada reer Jubbaland, gaar ahaan dadka isticmaala gaaska cunnada lagu kariyo, ugu baaqay in xilligan oo ay jiraan dabaylaha xooggan ay taxaddar xooggan muujiyaan.
waxaa kaloo khatar ah oo xilligan oo kale laga rabaa dadka ay adeegsada gaaska waxa lagu karsado ee cuntada lagu kariyo oo taxadar badan u baahan khatar badanna samayn kara Een, waxaa la rabaa inay ka taxadiraan gabdhaha ku karinaya iyo raggaba wixii cun- bahal- gaaskaa isticmaala xilliga dabaysha oo xilligan oo kale la joogo stagekii ay markii hore isticmaali jireen wax lagu karin jiray gaaska in hoos looga dhigo si looga taxadiro in aanu dab ka kicin qof kasta oo isticmaalaya gaaskaasna waxaa laga rabaa inta makiinadaasi u shidan tahay ee uu cunto karsanayo in uusan ka dul dhaqaaqin makiinadaas soomaalida gabdhaha soomaaliyeed waxay yaqaanaan intay makiinada shidaan oo raashin saaraan banaanka inay dhar ula baxdo oo dhar ku dhaqanayso iyadoo aan ka warqabin makiinadii ay dabka saartay waxa ay la iman karto saameyna dabayl yare hadday ku dhufato oo bahashan ee, ee meesha uu dabkaasi ka hurayo keliya dabayshu gaadho wuxuu sameynayaa qarax qaraxaan waxba ka harin oo ka badbaadin reero badan oo soomaaliyeedna dhibaatadaasaa gaadhay oo khasaarahaasaa soo gaadhay marka aad iyo aad baad u mahadsantihiin